bismillahi raxmaan raxiim yaasiin sawir dheere waa mahadsan tahay sidaad la socoto guddiga shaqaalaha rayidka dowladda ee federaalk soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho wuxuu ku howlan yahay arrimaha dib u habaynta shaqaalaha rayidka dowladda iyo casriyeynta hay-adaha dowladda maadaama dalkeenna uu burburay wakhti dheerna uu ku jiray burbur waxaa sidoo kale la burburay dhammaan hay-adihii dowladda hadday ahaan lahayd qaababkii shuruucda hadday ahaan lahayd qaababkii siyaasadaha hadday ahaan lahayd qaababkii maamulka iyo weliba maskaxdii shaqaalaha oo dhan oo burburtay nasiib wanaag dib ayaa loo yeelay haddana waxaa socota dib u habaynta iyo casriyeynta wixii la sameeyey maadaama hadda wixii ay taagan yihiin oo la sameeyey maxay tahay marka cabdiweliyow caqabadaha ugu waaweyn oo idin haysta maadaama in muddo ah ay soo socdeen dib u habaynta balse aanay weli eerigelin runtii caqabadaha ugu waaweyn oo hadda la taaban karo waxaa ka mid ah ayadoo dalka ay ku yaryihiin horta dadkii aqoon-yahanka ahaa maadaama dal kasta horumarkiis ay saldhig u yihiin dadkii aqoonta lahaa oo waaye aragga ahaa oo waxaan macnaha dowladnimada aadka u yaqaanay ay dalkii ku yaryihiin haddana saasoo tahay dhallinyaro wax baratay oo aad u fircoon oo dalka gudihiisa runtii aad wax ugu baratay oo u ooman inay shaqeeyaan haddana shaqadii gacanta ku jira ayaa jooga hase yeeshee waxaa jira caqabado badan sida midda koowaad xagga amniga oo aad la socoto dalkeennu inuu la daaldhacayo amni darro dhinaca dhicaabo ku saabsan caqabadda kale waxay noqon kartaa hay-adihii dowladda meelihii ay ku shaqayn jireen oo intii badnayd ay burbursan yihiin meelo badanna aysan weli macnaha helin dayactir sidaa darteedna hay-ado badanoo dowladda ay ku shaqaynayaan meelo kooban oo aan ku habboonayn nidaamka iyo bey'adda shaqada iyo weliba shaqaalihii dowladda ee hawsha qaban lahaa oo dhinaca tababarka iyo dhinaca mataqaanaa muxuu ahaa aaladihii ay ku shaqayn lahaayeen qalabkay ku shaqayn lahaayeen iyo weliba nidaamkii iyo siyaasadihii iyo shuruucdii ay ku shaqayn lahaayeen oo ayadan maqan sidaas darteed xaalad waxay ku shaqaynayaan caqabadaha noocaas ay ku dhex shaqeeyaan iyo weliba ayada u dheer tahay duruufo dhaqaale oo dalka ka jirta xagga shaqa qorista waxaad moodaa in ay tirada dhallinyarada shaqada doonaysa ama dadka shaqada doonaya ay sii badanayaan see lagu xallin karaa marka dadkan faraha badan ee qurbaha hadda sii doonaya ama tahriibka aadaya si shaqa lagu siiya yaase gacan idinka siiya mashruucan
waa mahadsan tahay horta mashruucan waxaa gacan ka geysta bulshada caalamka ayaa gacan naga siisa inkasta oo sidii la rabay aysan u howlgelin oo xoogaa yaroo jiitan uu ku jiro dowladda soomaaliyeedna waa dadaalaysaa inkastoo ayadana sidii la rabay aysan usoo jiidanin xagga hogaanka marka la yidhaahdo aysan aad xagga dib u habaynta aysan ugu soo jeedinin haddana waxyaabaha ugu muhiimsan oo dhallinyaradan tahriibkii hadda wuu yaraaday saad la socoto shaqa qorista ka siiya waxaa ka mid a annagu waxaanu ku shaqaynaa nidaam tijaaba oo hadda hirgalay oo casri ah oo ah qofku inuu shaqadii soo dalbado si tartan furan ah uu ku soo dalbado ayadoo qof walba shaqadii u siman yahay qofkii u qalmana la qaato ayadoon loo eegaynin qabiil ayadoon loo eegaynin mataqaanaa muxuu ahayd iyo wax la mid ah ayadoon loo eegaynin waxaa dhici karta mararka qaarkood saddex shaqo in ay saddex qof oo isku qoys ah ama amaba hadday rabaan walaalo noqon kara ay ku guulaystaan waa markii ugu horraysay soomaaliya ka dhacdo dad badan baa lagu shaqaalaysiiyey oo ilaa hadda laba boqol kor u dhaafay oo agaasimayaal madax qaybeedyo saraakiil howlwadeenno isku jira oo kulligii waa jaamiciyiina oo dalka kas wax ku bartay iyo dibaddiisaba sidaas ayna kusoo baxeen ugu dambaynta barnaamijkan hadda dib u habaynta shaqaalaha muxuu saamayn ku yeelan karaa shaqaalihii faraha badnaa ee la qoray ee laga yaabo inaanay miisaaniyad iyo hay-adaha idin taageerayaan ay dhaqaale u heli karin runtii saamaynta uu ku yeelanaya waa saamayn ah positive oo ah shaqaalihii markii la ogaado caqabadaha haysta dhibaatooyinka dhinaca kasta ka haysta tababaradooda xagga mataqaanaa qalabka xagga mataqaanaa meesha ay ku shaqaynayaan markii la ogaado waxaa loo dejinayaa siyaasad ah tababaro baa la siinaya aqoontooda kor loo qaadayaa qof shaqadiisa la taabanaya ma jiro bal asaga ayaa waxaa loo samaynayaa waxyaabihii macnaha u fududayn lahaa inuu noqdo shaqaale dowladeed ah qiimo leh hadday noqon lahayd waxaa loo diyaarinaya howlgabnimadiisa hadday noqon lahayd xuquuqdii kale uu lahaan lahaa hadday noqon lahayd guriyeyn hadday noqon lahayd gaadiid hadday noqon lahayd mataqaanaa bay-adbu ku shaqayn lahaa hadday noqon lahayd mushaaraadkii oo loo kordhiyo hadday noqon lahayd aqoonta kor loo qaado kulligood waxyaabahaas o dhan reformka wuxuu keenaya waxyaabahaasoo dhan in macnaha loo diyaariyo ayuu keenaya